waad dareemi kartaan xildhibaanada badankooda waxay jiraan xaflad sheekh shariif oo lagu furaayo xisbigiisa ilaahay idinku dhaarshee annaga waxaan lacag u qaadannaa waxa waaye shaqadeenna lacagaan u qaadannaa dadka maanta ka maqash lacagta ay qaadanayaan xaaraan miya ama xalaal ay maxaa lahaye xalaal waaye ani waxaan dhihi lahaa xaaraan waaye waxaa waaye dan oo waxay u maqan yihiin oo gaar ah shaqadii loo ig badana tan waaye saa ka warqabtid baarlamaankan waajibaadkiisa waa gudan waaye waxaa jira xildhibaano hadda dibadda iska jiro oo shaqadooda aan qabanayn maalinlowda diyaaradaan soo raacay nairobi anoo u soo socdo maxaa la dhahaye xamar markaan fasaxa ka soo laabtay mar aan baxay waxaa diyaaraddii la saarnaa qof i dhahay waxaan maqanahay toban bilood ninka toban bilood maqan oo shaqadan ka maqan oo loona soo doortay in maxaa la dhahay ummaddiisa wax u qabto waa arrin aad u foolxun waaye markaan waxaan leeyahay mas-uuliyadda maxaa lalahay annaga waana saaran tahay shacabkaan matalaynaa mar walbana haddana waxaa la eedeeyaa mas-uuliyiinta ugu sarraysa mas-uuliyiinta ugu sarraysa waxaa ka horeeya baarlamaankan eediisaa ka horaysa ma aha in farmaajihii kheyralee la eedeeyo baarlamaanka waa eedaysan yahay saa ka warqabtaan laba qaybood u qaybsan yahay mar walbaba waa kuwo wasiirra maxaa lalahay waxaa ku jiro wasiirre ah oo xukuumadda difaacaya iyo kuwa wasiirro doonaayo oo mar walbaba ayagana mucaarad ah ayaga naftirkood haddii wasiirro laga dhiga xukuumaddu waa difaaci lahayeen wardano gaar ha fiirinina dalkiin iyo dadkiin wax u qabta xaaladda hadda lagu jiro waa la socotaan nasiib darro waayo boqol iyo labaatan iyo siddeed qof inay maanta inta ay joogto inta kalena ay jiraan xafladda oo lagu dahafuraayo maxaa lalahay xisbigaas himilo qaran nasiib darro aad u weyn waayo baarlamaankanna sidiisaba sa hadda idiin sheega waayo qaar wasiirro oo xukuumadda ku jiro markii xukuumadda wax laga keeno waa difaacayaan kuwana wasiiray raadinayaanoo waxa waaye mar walbaba maxaa lahay ayagoo wasiirradaas dana gaara ee wata ayay mucaarad yihiin haddii wasiir laga dhigana saasoo kale waay kuwo kala maalna waa jiraan oo isku mabda ahayn oo kala maqan markaan waa laalayaal waxaan dhihi lahaan isku maal noqda mar walbaba danta shacabkaa ka weyn ninka maanta inta imaanin oo maqan xaflad ku maqan waxaa waaye lacagta uu qaadanaya xaaraan waay markaan waxaan soo jeedinaa inay maxaa la dhahay ilaahay ka cabsadaan ummadda ay u shaqeeyaan hadalkaygana meeshaan ku soo gabagabaynaya